kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa kusoo dhowaada barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe oo inta badan aynu kaga hadalno qurba joogta soomaalida waxyaabaha ay qabtaan iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha la soo darsa ayaa toddobaadkan waxaa marti iigu ah labada gabdhood ee soomaaliyeed ee naqshadaya dhar islamarkaasina caanka ka ah dalkani maraykanka labadaasi gabdhood waxaa lagu kala magacaabaa idil macalin iyo ayaan macalin hase yeeshee waxa ay wadaagaan magaca guud ee matano matano waxa ay nagu soo booqdeen toddobaadkii hore laantani afka soomaaliga idaacadda v o e da waxaana barnaamijka qurbe oo aan ku waraystay waraysigayagii uu dhacay sida tan ayaan macalin iyo idil macalin kusoo dhowaada barnaamijka qurbe ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da zahra waa mahadsanad inaad nagu soo dhoweysay voice of america waa hagaag ee haddii bal aan wax idinka weydiiyo noloshiinnii sida aad ku soo bilowdeen iyo ganacsigan aad ku jirtaan zahra annaga waa america ku dhalanay laakiin annagoo toddoba bilood jirna ku noqonay soomaaliya soomaaliyana waa kasoo noqonay qaxda markuu dhacay waayahay hadda ganacsiga aad ku jirtaan maxaad iiga sheegi kartaa annaga iskoolkeena markaa dhammeenay magaalada la dhaho new york citya u guurnay laba saddex sano waa iska waa shaqeynay inaa faashonka si fiican u barano markaaseta sanadka laba kun iyo sagaala mataano bilaawnay waayahay ayaan hoosha aa wadaan sidee baad ugu faraxsan tahay aad iyo aadaa ugu faraxsannahay waa tahay yaa idinku dhiiri geliyey inaad hooshani qabataan annaga weligeen business waa rabna inaan bilaawno awoowaheena cumar macalin iyo xaaji diiriye business way qabeen aabaheena business wuu jeclaa waxaa u malaynaysaa business inuu dhiigeena ku jiro waa tahay hooshani markii ugu horreysay naqshadeynta dharka ayay u muuqataa in gabdho soomaaliyeed sidaasi ay caan ugu noqdaan hooshaad wakhtigan ku guda jirtaan marka bal maxaad rajeynaysaan inaad kaga sii gudubtaan sahra waxaa rabnaa annaga dhalinyarada joogto galbeedka inaan u noqono role models inay ogaadaan waxay rabaan ay noqoni karaan hadday rabaan inay noqdaan doctor hadday noqonayaan business hadday noqonayaan fashion designers taas ay wax ku tari karaan dadkooda inkastoo soomaaliya iidnan aqoon saad ii sheegteen ood ku dhalateen waddankan maraykanka haddana dabcan mar dhoweyta waxaad ii sheegteen mar walba qaraxyada iyo dhibaatada iyo dagaalada soomaaliya ka jira inay idin damqayso oo saameyn ay idinku leedahay marka maxaad u rajeynaysaan soomaaliya sanadkan cusub ee labada kun iyo afariyo tobanka sanadkan cusub laba kun iyo afariyo toban waxaa u rajeynaynaa inay soomaaliya nabad noqoto dowlad xoog badan inay soo dhalato dharka aad samaysaan ee hadda aad gacanta ku haysaan ee fashionka ah ee magaalada new york aad ku samaysaan dhar nooceeya waayo annaga dharkeena dharka hadda aad sameyno waxaa loogu talagalay dumarka dhar oo ay gashan karaan markay aadayaan aroos mase markay aadayaan shaqada oo meel kasta ay u socdaan waayahay dharka xafladaha ee in lagu labista ah ee bal maadaama soomaaliya idinka aad tihiin ma rajeynaysaan inaad soo saartaan dhar ay xiran karaan gabdhaha soomaaliyeed sida duruucda gabdhaha ay qaadanayeen saakooyinka gabdhaha soomaalida ha wallaahi waxaa rabnaa inaan ku noqono soomaaliya markay soomaaliya nabad noqoto waxaa rabnaa dirac iyo guntiino qurux inaan gabdhaha u sameyno hadda gabdhaha soomaaliya guntiina ma gashtaan waxaa rabnaa inaan soo celinno guntiin iyo gabasaar iyo dirac dadka lida oo awal gashani jirin matano idiliya ayaan howshaan hadda aad qabataan ma jiraan dhallinyaro kale soomaaliyeed oo qabato ama aad ka warqabtaan waa laga yaabaa inay jiraan laakiin si fiican ma u soo baxin adinka ayaa caana wakhtigan waayahay marka aad hooshaan aad ku guda jirtaan dabcan aad qabataan dad caana ayaad ka tihiin bulshada dhexdeeda gaar ahaan waddankan maraykanka aad ayaa laydinkaga yaqaanaa iyo dalalka reer galbeedkaba hoosha aad qabataan marka bal waxaad ka warantaa soomaalida xiriir intee la eg baad leedihiin sidee bay idinkaga warqabaan oo ugu xiran yihiin ganacsigiina soomaalida xareer fiican lanaynahay ganacsiga way ka warqabaan qurbo ayaad joogtaan bal caqabadaha aad la kulantaan maxaad iiga sheegi kartaa mar kasta aad waddan joogtin oo waddankaaga ahayn dhib waa maraysaa marka maxaad ku dhiirigelin lahayd dhallinyarada yaryar ee kaala socda qurba joogta ee v o e da maxaad ku dhihi lahayd dhallinyarada inay wax bartaan waaye inay meesha wax iska soo bixiyaan hadda soomaalida waxaa kasoo baxay pirates iyo terrorist laakiin annaga inaan wax barano waaye inaan tusino adduunka soomaalida ilmaha kasoo baxo way aqli badan yihiin si fiicanay u shaqaystaan saas way ka fiican yihiin sanadkan cusub ee haatan bilowday maxaad rajeynaysaan inaad qabataan waxaa rajaynaynaa sanadkaneeto cusub laba kun iyo afariyo toban inaa mataano sii weynaato annaga inaa usoo noqon u noqono soomaaliya businesskeenna inaa geyno soomaaliya waayahay wadamo afrikaana ma tagteen oo weli howlihiinaan ma ka bilowdeen soomaaliya ka sokow south africa waa aadnay ethoobiya waa aadnay nigeria laba goor waa aadnay laakiin ethoobiya markaa aadnay ciilaana qabtay maxaa dhacaysa aada u dhoweyn soomaaliya laakiin ma aadi karin hadda sanadkan soo cusub waxaa rabnaa inaa soomaaliya inaa aadno guud ahaana barnaamijkii qurbe ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaa marti igu ahaa labada gabdhood ee walaalaha ah ee mataanaha ah ee idil macalin iyo ayaan macalin idil macalin iyo ayaan macalin waxa ay ku takhasuseen soo saarista dharka naqshadeyntooda waxa ay degan yihiin magaalada new york labadani gabdhood oo ah gabdho caanka ah wadankani maraykanka halkani ayay ku dhasheen waxaana ay toddobaadkan marti noogu ahayn barnaamijkeenan qurbe inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo